بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستحاضه istixaadadii xugunkeeda caddayntiisii ayuu baab yahay dhiig shubanka dhiigga hawaanka ka yimaado ayaa waxa u qaybsamaa damu xaydin iyo damu nifaasin iyo damu istixaadatin damu xaydka waa midku u yimaado calaa sabiili sixa iyo caafimaad ahaan ku yimaado bishiiba mar nifaaskana waa midka dhiigga muleedka haweentu markay umusho ama caqiba alwilaada dhiigga yimaado ayaa nifaas la yidhaahdaa dhiigga istixaadadana waa midka jiro iyo wax lamida ku imaado ayb kaas marka axkaamtiisa istixaadada dhiiggeeda ayuu halkan ka gelayaan marka ayb marka waxa uu yahay jarayaanu dami min farji lmar'ati fii hayri awaanihi ibnu xajar saasuu ku sheegay waa dhiigga oo socdo farjiga haweentana ka yimaado fii hayri awaanihi wakhtigiisa wakhti aan ahayn yimaado axkaam fara badan bay marka leedahay naagta istixaadada qaala alimaamu albukhaariyu raximah llah xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf huwa timiisiyu qaala ahbaranaa malikun هو بن أنس الإمام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش وحأي تري لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي كتري يا رسول الله رسولك إلهي إني لا أطهر أنيق مطاهر بايو فأدع الصلاة صلاة ميان حتى جيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي وحوير إنما ذلك كاغاسي cirqun weeyaan xidid furtay w walaysa bilxaydati xayd ma aha fa idaa aqbalat ilxaydatu xaydkii haddii uu ay soo qaabisho yacnii waqtigii xaydka haddii uu soo qaabilo fatruki salaata salaada ka tag fa idaa dahaba qadruhaa qadarkeeda haddii uu tagana faqsilii canki dama xaggaaga dhiigga ka dhaq wasallii tukana oo haddii qadarkii xaydka uu tago qubayso dabadeedna tuko ayb xadiidkan marka waxuu tilmaamayaa dhiigga istixaadada haweentu xagga xugunka inay daahir ku tahay oo dhiigga haddii la kala saaro oo loo kala saari karo xayd iyo istixaada istixaadada marka ay ku dhex jirto waa daahir xagga xugunka dhiiggaas haba iska socdo laakiin waa daahir salaad kastana way u weyse qaadanaysaa oo qof waxay noqonaysaa daa'imulxadad ah oo xadadkiisu uu daa'im yahay sida nin kaadidii ay mar walba ka socoto oo kale ayayay noqonaysaa haweentii ninkeedii baa u tegi karo salaaddii bay tukanaysaa waa soomaysaa wamaa ilaa daalik ayb naagta marka istixaadada afar xaaladood bay leedahay marka afar xaaladood ayay yeelan kartaa hadda xadiidkan waxaa ku cad nooc kala saarid ah ayuu tilmaamayaa haddii marka dhiiggii xaydka iyo kan kale la kala garo karo afar xaaladood bay marka soo martaa xaalad waxaa weeyaan in ay kala sooci karto mumayizo inay tahay tamyiiz inay leedahay tamyiiz haddii aada maqashana waxaa weeyaan labadii dhiig ayay kala taqaanaaw oo midka xaydkaana waa dhiig madoow oo aad u adag oo midabkiisu uusan ifaynin ayb dhiigga istixaadadana waxay u taqaanaa maalan ama ay ku ark ku sooci kartaa inuu yahay dhiig aan madoobeyn oo midabkiisu madoow guduud tiqa aan ahayn khafiif inuu yahay oo takhaano inuusan lahayn iyo in markaasi mushriq uu yahay oo ifaado haddii marka tilmaamahaas ay ku kala sooci karta labadii dhiig naagta noocaas waxaa la yidhaahdaa imra'atun mumayizatun naag wax kala sooci karta waaye tamyiizkeeda ayayna ku camal falaysaayo xadiidka nebiga wuxuu ahaa ina dama alxaydi damun aswadu yucraf dhiigga xaydku waa dhiig madoow la yaqaano oo haddii kaas marka uu u joogo tamyiizkeeday ku dhaqmaysaayo midkaas adagna xayd bay ka soo qaadeen midka kalena waxay ka dhigaysaa istixaada laakiin shardi marka ay tamyiiz ku camal falayso waxaa shardi ah midka adag oo madoow waa inuusan ka yaraanin maalin iyo habeen oo haddii maalin iyo habeen uu ka yaraado xayd ma noqon karo ilaa aqalu lxaydi yowmun wa leylatun waayeen ayb akarkiisana waa inuunan dhaafin markaasi shan iyo toban maalmood uusan gudbin haddii shan iyo toban maalmood ka badan dhiig adag oo iska socdo naagtaas tamiis ma lahan baa la dhahayaa duhriga inta ay noqon karto dhiigga khafiifka ou socdana waa in marka aqalu duhri uusan ka yaraanin ayb shuruudahaas markii la helo ayaa tamiis lagu camalfali karaa oo ilaa haddii kale naagta waxbamaba kala sooci kartaba haddii taal la waayo toban saacadood oo kale haddii midka adag ou ka socdo inta kalena ka yar ou ka socdo maaha marka tamiis ma haysata naagtaas lianna aqalul xayd waa inuunan ka yaraanin midka adayga taqaanada iyo midabka madow iyo kan leh waa inuusan aqalul xayd ka yaraanin alimaamu albaqawi sharxu sunnaha sidaasuu ku tilmaamay axaadiidtan marka uu sharxaayo marka loo celinaayo tamiis waa in shuruudaha saddexdaa la helo ayb xaaladda labaad waxaa weeyaan dhiiggii ma kala sooci karto laakiin naag waxaa weeyaan caado ayay hore u lahaa jirtay oo masalan caadadeedu waxay ahayd bisha lixda maalmood oo ugu horreyso inay dhiigga qabto markaasaa waxaa ku dhacay cudurkan imra'a marka muctaada ayaa la yidhaahdaa caadadeeday u noqonaysaa marka oo nebiga sal alla ly slam waa kii yidhi daci salaata ayaama aqraa'iki maalmihii xaydkaagu uu joogi jiray ka joog salaada haddii marka iyadu caado iyadoo iskale caadadu ay ka hallawdo mustaxaado ay isku beddeshay caadadeedii bay hore ugu noqonaysaa muctaado iyo mumayizaan hadda haynaa marka tamiis sideeda haddaa maqasho waa dhiiguu ku saabsan yahay caado haddaa maqashona waqtiguu ku saabsan yahay ayb xaaladda saddexaad waxay tahay caadana inay lahayd tamiisna inay leedahay caadadii iyo tamiiskiina ay iska hor yimaadeen waa dhici kartaa naag hore marka caado usoo lahaa jirtay oo bisha awalkeeda lixda maalmood ugu horreyso qaydkeeda uu joogi jiray oo dhiig shuban oo ku dhacay markii ay fiirisay labadii dhiiggeedaas iska socdo bishoo dhan ka socdana dhiig waxaa weeyaan waqti kala ay kala sooci karto midna sifa awsaaftii xaydka uu leeyahay midna ma laha kii marka awsaafta xaydka lahaa ayaa waxuusan ahayn maalmihii awal uu qaba jiray caadadii iyo tamiiskiiba iskhilaafay a'immada marka xadiidku tee la rajaxa waa isku khilaafsan yihin alimaamu shaafici wuxuu leeyahay iyo shaaficiyada waxay rajaxayaan tamiiska waxba caado la fiirin maayo tamiiskaa la fiirinaa bay dhahay mar haddii dhiiggii ay kala aqoon karto walow caadadeeda ha khilaafo tamiiska ee tamiiska unbaa layaa wax lagu dhisayaa xanaabiladuna waxay leeyihin maya caadadaa loo noqonay ayb waxba tamiiskan iyo waa layska ilqeynaya caadadaa loo noqonay oo marka labadaas madhab sidaas ayay ku kala yihiin xaaladda afaraad waxay tahay caadana inaynan lahayn tamiisna aynan lahayn caadana hore uma soo qaban jirin waa bilow tamiisna ma laho dhiiggaani hal tilmaan unbuu wataa ma kala soocno middaasi marka imaamu shaafici iyo katiir min alculamaa waxay dhaheen waxaan yeelaynaa marka aqalul xayd meeqo waaye inta ugu yaroo xayd naag ay qabi kartoon hub aan hubno meeqo waayna maalin iyo habeen waay bil kastaa marka maalin iyo habeen xaa'id waa ayb inta kalena waa tukanaysaa ixtiyaad iyadoo salaaddii loo samaynayo iyo cibaadaadkii loo samaynayo haddii marka laakiin sidaa ay yeesha dhinaca kale haddana aqalu duhri biyaqiin duhriga inta ugu yar ee la hubi karo meeqay noqona naagtu ugu yaraan meeqay daahir noqon kartaa shan iyo toban bil bisha haddaan soddon ka soo qaadno dhiiggeeduna shan iyo toban maalmood uu socdo ilaa akarulxayd waa shan iyo tobane shan iyo toban bay waxay noqonay marka biyaqiin waxaa loo hubaa shan iyo toban inay daahir tahay aqalu duhri shan iyo toban ayb taas marka haddii shan iyo toban xaggaas la yidhaahdo iyo halkanna hal maalin iyo habeen laga jaro la gooyo marka meelahaas waxaa ka soo baxaya marka in cibaadadeeda shan iyo toban maalmoodna la hubo maalmo kalena marka shaki uu ku jiro in xayd jiro inuunan jirinna ay dhici karto taasaa marka waxay keenay marka in soonkoo kale say ugu ixtiyaadno marka inay soonto haddana bisha ku xigta maalmo ka soonto waxyaabahaas marka masaa-isha mashhuurka kutubta furuucda ku ah kan keenaysa marka taas calaa kullin afartaas xaaladood un iyay kaa dhumin intaas marka ogow axaadiidkan oo dhanna marka afartaas xaaladood unbay ku warwareegaysa qala xadaثna cabdالlahi bn yuسف whuw التinisiyu qala akhbarana malik can hishaam bn curwata can abihi can caaishaةa anaha qaalat qaalat faطimaة bintu abi xubayshin waxa ay tihi lirasuuli اlahi sal l slam ay ku tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii laa aطhuru anigu ma daahiroobayo afaadacu salaata salaada ma ka tegayaa faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yihi inamaa daaliki kaagaasi cirqun xidid furtay waayo xaydku laakiin saas ma aha walaysa bilxaydati xayd ma aha faidaa aqbalat ilxaydatu xaydkii waqtigiisii ama sifadiisii hadday soo qaabisho fatruki salaata salaada ka tag faidaa dahaba qadruhaa qadarkeeda haddii uu tagana faqsilii canki dama xaggaaga dhiiggii ka dhaq wasallii tuko markaana xadiidku marka wuxuu daliil u yahay buu leeyahy ibnu xajar wa fi lxadiidi daliilun calaa ana almar'ata idaa mayazat dama alxaydi min dami alistixaadati tuctabaru damu lxaydi ama tactabiru dama alxaydi wa tacmalu calaa iqbaalihi wa idbaarihi hadayba kala sooci karta kaas bay ku soconay dhiiggaa xaydka faida inqadaa qadruhu waqtigiisa haddii uu go-o iktasalat canhu kaasay ka qubaysanaysaa uma saara xukmu dami alistixaadati xukma alxadati dhiigga istixaadaduna wuxuu noqonayaa qof weysada ka jabsan tahay oo kale fatatawada-u likulli salaatin salaad walba oo u weyse qaadanaysaa laakinahaa laa tusallii bidalika alwuduu'i akthara min fariidatin waaxidatin mu'addaatin aw maqdiyatin lidaahiri qowlihi uma tawada-i likulli salaatin markaana wuxuu yidhi salaad walba waa u weyse qaadanaysaa ama addaha ku tukato ama salaad faa'ito oo tagtayoo farad ah ha noqoto hal ka badan kuma samayn karto kuma tukan karto wa fiihi jawaasu istiftaa'i almar'ati binafsiha wa mushaafahatiha lirajul waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa naagtu inay istifto iyo jawaab dalab inay nin nin weydiin karto marka xukunka yaqaano ayb oo taas aanay dhib lahayn fii ma yatacallaqu biaxwaali الnisaa wa jawaasu samaaci sawtiha lilxaajati xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya naagta codkeeda in la maqli karo hadday baahi jirto ayb wa fiihi hayru daalikana waa ku jira xadiidka fawaaid baabu qasli dami lmaxiidi xaydkii dhiiggiisii dhaqidiisii xuunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaثana cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akbaranaa maliku can hishaamin can faatimata binti اlmundir waa xaaskiisii hishaam xaaskiisa xadiidka marka naagtiisuu ka warinaya can asmaaa binti abi bakrin annahaa qaalat waxa ay tihi sa'alat imra'atun haweeney ayaa waxay su-aashay rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ayb ara'ayta ixdaana idaa asaaba tawbaha damu ara'ayta yacni ma aragtay yani ii sheeg ixdaana midaan idaa asaaba tawbahaa maradeeda haddii uu asiibo addamu dhiig min alxaydatina xaal ou ka ahaaday dhiiggaasi xaydkii kayfa tasnacu sidee bay yeelaysaa yay samaynaysaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxau yidhi idaa asaaba tawba ixdaakunna midiin maradeeda haddii uu asiibo addamu dhiig min alxaydatina dhiiggaasi ou ka ahaaday xaydkii faltaqrushu ha xogto uma litandaxhu ha firdhisa markaa bimaa-in biyaha ku shubto uma litusallii fiihi markaa way ku tukanaysaayoo litusallii fiihi ha ku tukato maradeedii markaa dhiiggii marka ciddida ha ku xogto biyaha ciddida biyaha kula xogto haddana biyaha raaciso ha isaga tukata kabacdina haddii marka raadkeedii dhiiggii raadkiisii hadduu baaqi yahay oo harayna dhib ma laha marka hadday intay isku daydo isku daydo dhiigga raadkiisa meesha uu ku yaalla laa ba'sa ayb xadiidku marka waxaa weeyaan wa fiihi min alfawaa'idi maa fi aladii qablahu xadiidkan waxaa ku jiro fawaa'ida kuwii soo hormaray wa jawaasu su'aalilmar'ati camaa yustaxyaa min dikrihi iyo naagta inay u bannaan tahay inay weydiiso wax laga xishoodo hadda dhiig iyo waxaa iyo in la weydiiyo wax si looga xishoodo waay laakiin iyada xuguna uga xirin ayb marka taa inay u bannaan tahay waalifsaaxu bidikri maa yustaqdaru lidaruurati iyo in carabka lagu ballaarin karo waxa la qurunsado daruuro darteed ayb wa anna dama alxaydi ka gayrihi min addimaa'i fii wujuubi qaslihi dhiigga xaydkuna dhiigagga kale inuu la mid yahay oo ay waajib tahay in la dhaqo layska dhaqo wa fiihi istixbaabu farki najaasati alyaabisati liyahuuna qasluhaa ayb si marka dhaqideedu ay u fududaato najaasada qallalan in ciddida lagu xogo si ay u fududaato markaa kadibna biyo laga daadiyo qaala xadaanaa asbaqu ayb qaala abaranii akhbaranii ibnu wahbin qaala akhbaranii cumr bnu اlxaaris kulligood waa misriyiin can cabdiraxmaan bn اlqaasim xadaahu can abiihi wahuwa alqaasim bn moxamed bn abi bakr qaalat can caaishata qaalat kaanat ixdaanaa midaan waxay ahayd taxiidu inay xaydayso uma taqtarisu way fujinaysay addama dhiiggii min hawbihaa maradeeda ayay ka fujinaysay cinda duhrihaa dahaaro qaadashadeeda agteeda fataqsiluhu way dhaqaysay watandaxuhu calaa saa'irihi inta kalena waxay ku shubaysay ku firdhinaysay biyo uma tusallii fiihi way ku tukanaysay markaa oo marka marka la leeyahay kaanat ixdaana ay leedahay lahu xukmu rafci maxaa yeelay waqtigii rasuulka unbay ka warramaysa ayb masaa-isha noocan oo kalena nebiga ay weydii jireen kaanamaa marka nebigu inuu inuu u taqriiriyey ayb taqrisuna bilqaafi wasaadi lmuhmalati biwasni taftacilu taqtarisu ay taqsiluhu biatraafi asaabicihaa faraheeda foodeeda ayay ku dhaqayseen ayb baabu اlictikaafi lilmustaxaadati baabu bayaani xukmi اlictikaafi ictikaafka xukunkiisa cadayntiisii buu baab yahay lilmustaxaadati haweenta mustaxaadada ayb ay markaa ictikaafto xukunkeesa cadayntiisii buu baab yahay qaala xadaanaa isxaaqu qaala xadaanaa khaalid bnu cabdillaahi wa huwa طaxaan ayb ayb can khaalidin marka waa sheekhi iyo ardayga isku magac ah khaalid bnu cabdillaahi can khaalidin kaa kale marka waxaa weeyaan isaguna khaalid alxadaa khaalid ibnu mihraan naanaystiisa marka alxadaa ayaa la yidhaahdaa laba khaalid waay marka oo midna sheekh iyo midna ardayga can cikrimata wahuwa mowla bni cabaas can caaishata ana anabiya sala allahu calayh ali wasalama ictakafa nebigu waxaa ictikaafay macahu isaga la jirhkiisa bacdu nisaa'ihi naagihiisa qaarkood ayaa nebiga la ictikaafeen wahiya iyada oo mustaxaadatun iyadoo markaa la dhiig shubayo tara dama dhiigga ay arkayso fa rubbamaa wadacat idasta waxaa la arkaayey oo dhacaysay inay dhigto adasta baaf taxtahaa hoosteeda inay baaf u dhigto min addami min ajli dami dhiigga dartiis inay hoosteeda baaf dhigto dhiigga darti wa zacama anna caaishata wuxuu sheegtay cikrima anna caaishata ra-ad inay aragtay maa alcusfuri midabka cusfurkae jaallaha ah biyihiisa ayb fa qaalad waxay tihi kaanna haadaa kan waab isaga oo shay-un shay kaanat fulaanatu heblaaya tajidhu ay dareemaysay caaisha marka markay midabkaa biyo biyo saasoo kale ay aragtay ayaa waxay tihi waxaani waaba wixii ay hiblaayo dareemi jirtay oo kale meeshaan marka bacdu nisaa'ihi baa nebiga la ictikaafeen buu yidhi bacdigaasna in istixaado ay mustaxaado ay ahayd baa xadiidkan uu tilmaamay marka ibnibnu xajar wuxuu leeyahay meeshaa sharaxa qaala ibnu ljawsiy ibnu ljawsi waxa uu yidhi maa carafnaa min aswaaji الnabiyi sala اllahu calayh waali wasalam man kaanat mustaxaadatan naagihii nebiga qof mustaxaado ahayd ma aanan garannin buu yidhi annaga qaala waxau yidhi waddaahiru anna caaishata ashaarat biqowlihaa min nisaa'ihi ay nisaa'i almutacalliqaati bihi markaa wuxuu yidhi min nisaa'ida waxaa laga wadaa naagihii markaa nebiga uu waxsiisiin jiray oo gurigiisa calaaqada la lahaa wahiya ummu xabiibata bintu jaxshinna waa dumaashidii marka zaynaba binti jaxsh walaashin ukhtu zaynaba binti jaxshin ayb qultu yaruddu hada tawiila tawiilkan waxaa radinaya buu yihi qowluhu fi riwaayati ahaaniyati riwaayada labaad oo imraatun min aswaajihi riwaayada labaad marka imra'atun min aswaajihi bay leedahay naag mutacalliqa ku ah ma ah waqad dakaraha alxumaydiyu caqiba riwaayati luulaa riwaayada hore xumaydi aljamcu bayna saxiixayn ninka iskale riwaayada hore gadaasheeda wuxuu keenay wqad dakaraha alxumaydiyu caqiba riwaayati اluulaa ayuu sheegay riwaayadan dambe famaa adrii kayfa gafala canha bnu ljawsi ma ogi buu yidhi sidii uu uga dhoohanaaday ama uu u fahmi waayey markaas ama uu u hilmaamay ibnuljawsi wa fi riwaayati ahaaliati midda saddexaadna waxayba leedahay bacdu ummahaati lmu'miniin bacdu ummahaati lmu'miniin yaa waay ummahaat lmu'miniin xaasaskii nebiga unbay ku dhacaysaa wa min almustabcadi an tactakifa macahu sala allahu calayh ali wasalama imra'atun hayru zawjaatihi waxaana mustabcad ah inay la ictikaafto naag aan naagihiis ahayn wain kaana laha bihi tacalluqunba halla lahaato waqad xaka bnu cabdilbar ibnu cabdilbar waxa uu sheegay ana banaataana banaati jaxshin ilmo jaxsh gabdhaha jaxsh uu dhalay ahalaaa ee saddexda ah kunna mustaxaadaatin saddexdoodaba mustaxaadaat inay ahaayeen buu ibnu cabdilbar sheegay zaynabu umu lmu'miniin wa xamnatu zawju dalxata wa ummu xabiiba zawju cabdiraxmaan ibni cawf saddexdooda walaalay ahaayeen mustaxaadaadayna ahaan jireen ayb marka zaynab xaaskii nebiga waay sala allahu calayh ali wasalam wa hiya almashhuuratu minhuna bidalika umu xabiibadaa mashhuur ku ahayd marka mustaxaadanimada ayb wasayaأtii xadiiثuha fi dalika wadakara abu daawuud min طariiqi sulaymaan bni kahiir can الzuhriyi can curwata can caaئishata istuxiidat zaynabu bintu jaxshin abu daawuud saasuu wariyey faqaala laha الnabiyu sal ly slam اqtasilii likulli salaatin wakada waqaca fi lmuwaطa'i ana zaynaba binta jaxshin istuxiidat imaam maaligna muwada uu ku wariyey wajazama bnu cabdilbar biannahu khaطأun liannahu dukira annaha kaanat taxta cabdiraxmaan ibni cawf ayaa la sheegay ama raawigaba uu sheegay walatii kaanat taxta cabdiraxmaan ibni cawf inamaa hiya umu xabiiba ayay ahayd ukhtuhaa wqaala shaykuna aimaam lbulqiiniyu alimaamu lbulqiini waxa uu yidhi yuxmalu calaa ana zaynaba binta jaxshin istuxiidat waqtan waxaa lagu xambaara marka zaynaba in waqti mustaxaado ay ahayd bikhilaafi ukhtihaa faina istixaadatahaa daamad walaasheed laakiin istixaadadeeda waa daa'imtay zaynab inay mar saa ahayd baa yaa lagu xambaaraya qultu wakada yuxmalu calaa maa saadkuruhu fii xaqi sawdata ummi salamana sawda iyo ummu salamana riwaayaad baa sheegeen iyaguna inay istixaado ay mar noqdeen mustaxaadaad ay ahaayeen iyadana waxaa lagu xambaaraya wax marar ahaa ee joogto inaanu ku ahayn dhiigga ayb ilaa uu soo waday waxau yidhi waqara'tu fi sunan lisaciid bni mansuur buu yidhi ibnu xajar xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim qaala xadaanaa khaalidun huwa alxadaa can cikrimata waa sanadkan hadda aan hayneed ana imra'atan min aswaaji nabiy sal l slam kaanat muctakifatan wahiya mustaxaadatun qaala waxadaanaa bihi khaalidun marata ukhraa can cikrimata ana umma salamata kaanat caakifatan wahiya mustaxaadatun riwaayadan saciid bnu mansuur marka maxay leedahay yaa waaye umu salamo wa rubamaa jacalat idasta taxtaha waa kaa marka weliba waxaa dhici jirta inay baafka hoosteeda dhigato qultu wahada wlaa maa fusirat bihi hadihi اlmar'a liitixaadi اlmahriji marka umu salama in lagu fasiraa ku habboon buu yidhi maxaa yeelay sanadku waa isku mid hal xadiid ah ujeedaa marka xadiidka haddaan duruqdiisa la jamcinin ma la fahmi karo macnihiisa kitaabka marka faa'iidada ugu badanoo ibnu xajar dariiqada ugu fiican oo uu qaaday tan midaan oo kale waa inta hadda meeqa meeqo kitaab ayuu hadda marka xadiidkan ka keenayna mar abu daawuud oo wariyey saciid ibnu mansuur muwadaa maalik waxaa u soo baxay marka cidda ay tahay marka meelahan ay ka soo baxday waqad arsalahu ismaaciilu bnu culayata can cikrimata wawasalahu khaalidun iطaxaan wayaziid bnu zurayc wagayruhumaa bidikri caaishata fiihi warajaxa albukhaariyu almawsuula faahrajahu bukhaarina kan mawsuulka u soo saara waa soo bixiye marka kaana fulaanata markay leedahayna aldaahiru annaha tacni almar'ata alatii dakarathaa naagtii ay hadda sheegaysay bayna ka wadaa markaa wuxuu yidhi wara'aytu calaa xaashiyati nuskatin saxiixatin min asli abidar abidar alharawi waa ruwaadda bukhaariga werisa ee dambe maa nasuhu waxaan ku arkay buuhi fulanatu kaana fulanata hiya ramlatu ummu xabiibata bintu abi sufyaan nusaha qaarkoodna marka saasay dhigaayaan ayb qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc can khaalidin can cikrimata can caaishata qaalat ictakafat maca rasuuli lahi sal l salam nebiga waxaa la ictikaaftay imra'atun haweeney min aswaajihi xaasaskiisa ka mid ah fa kaanat tara dama dhiigga ayay arkaysay wasufrata iyo midabka boorka ah watastu wlxaal adtastu baafkuna taxtahaa hoosteeda uu yahay wahiya iyaduna tusallii ay tukanaysa marka iyadoo baafkiina hoosteeda macalushaahidka marka waxaa laga rabaa haweenta mustaxaabada a way ictikaafi kartaa oo naag xaa'id ah oo kale ma aha iyada xagga marka xukunka waxay ka tahay daahir ibnu cabbaasna wuxuu ku daray ninkeeda muu teegi karaa baa la weydiiyey markaasuu yidhi assalaatu owlaa salaadaada ka weyn buu yidhi haddii salaadda u bannaanaatay ninkeedana waa u bannaan tahay laakiin marka dhiigga xaydka ay u jooga ma aha waa kan istixaadada marka lagu dhex jiro baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan qala xadaثna msdd qala xadaثna muctamir can khaalidi can cikrimata can caaئiشhaةa ana bacda ummahaati اlmuؤminiina ummahaat اlmuؤminiin qaarkood ictakafat wahiya mustaxaadaة way ictikaaftay iyada oo mustaxaada ah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal tusalli اlmarأaةu haweenayda ma tukanaysaa fii hawbin maro xaadat fiihi ay ku xayshay maro ay ku xayshay oo dhiiggii xaydka markaa yacnii iyadoo qabta ay labisatay ma ku tukan kartaa buu leeyahay ayb qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa ibraahimu bnu naafic wahuwa almaqsuumiyu almakiyu ayb can ibni abi najiixin wahuwa abu yasaar althaqafi mowlaahum hiqatun rumiya bilqadr wa rubamaa dallasa can mujaahidin qaal qaalat caaishatu caaisha waxay tihi maa kaana liixdaanaa midaan uma ahayn ilaa hawbun mara maahan hal mara waaxidun oo hal ah taxiidu fiihi way ku xaydaysay fa idaa asaabahu shay-un hadduu wax ku dhaco min demin shaygaasoo min demin dhiig ah qaalad ay facalad waxay ku samaynaysa biriiqihaa candhuufteeda fa qasacathu ayb ayb fa qasacathu way ku xoogaysay bidufrihaa ciddideeda ayay kula xoogaysay fa qasacathuna waa la dabdiyey fa masacathuna waa la dabdiyey masacathu min almasci weeyaan wahuwa darbu shadiid aad inay u xoogeysay xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa maradii ay ku xayshay inay ku tukanayso ee qofku marana xayd inuu inay ku ay u leedahay maryaha kalena marka maradii xayd ay ku iyadoo qabtaba ay labisatay maahan inay ka najaasoobayso haddii dhiigga uu ku hallaabo dhiigga way ka dhaqaysaa dabcan waa laga nadiifina hadday ka nadiifisana mara la daahiriyey bay noqonaysaa haddii dhiiggii waxba uunan ka gaarin dhididkeeda iyo waxaasna awalbaad dhididkeeda najaas maba ahayn waxaa kaloo meeshaan tilmaamayaa culamada qaar xanafiyadu waxay u deliishadaan meeshan qaalat biriiqihaa qaalat waxaa weyaan min ilaaqi alqowli wa iraadati alficli min ilaaqi alqowli wa iraadati alficli qaalad waxay ku tiri yani waxay ku samaysay baa laga wadaa soomaaliga xataan waa sheegna waaba saas waa noqotay qaalat biriiqihaa gacanteeday sidan ku dhaxday ayaa la leeyahay gacanteedii bay sidan ku tiri ficilaana laga hadlaa markaa saasoo kale meeshaa marka xanafiyadu waxay u deliishadaan najaasta in biyo lagu zuuliyaa daruuri maaha qasabna maaha haddii la doono waxaa lagu zuulin karaa wax aan biyo ahayn candhuufa hadda lagu zuuliyo waa tala arrintan marka tawjiihay u baahan tahay marka tawjiiheeda laba maslagay culummada mareen maslag waxaa weeyaan maradii intay dhaqday wax ku haray markaas inay isku dayday inay markaa candhuufti ku tirtirto oo ay kusii fududayso haddii marka horena waxaan u soo marnay dhiiggii meeshii u gaaray haddii la dhaqay oo raadkii weli uu ku yaallo inaysan dhib lahayn ayb macno kalena ibnu xajar aad sheegay wuxuu leeyahay walaysa fiihi aydan annahaa sallat fiihi falaa yakuunu fiihi xujatun liman ajaaza isaalata anajaasati bigayri ilmaa'i ibnu xajar isaga wuxuu le inay ku tukatay riwaayadan maba sheegaysa marada haddii dhiig uu ka gaaray inay canuufta dhiiggaas uga xoogaysay ayaa la sheegay inay ku tukatay laakiin ma hayn hadday ku tukan lahaydaa daliil oo u noqon kari lahaa buu leeyahay ayb falaa yakuunu fiihi xujatun liman ajaaza isaalata anajaasati bigayri ilmaa'i wa inamaa asaalat iddama dhiiggii bay suuradiisa baabi'isay biriiqihaa bay ku baabi'isay candhuufteeda liyadhaba aharuhu raadkiisa si uu u tago walam taqsid tadhiirahu inay daahirinta intaa ku dhammayso ma aynan u qasdin buu leeyahay sidaana waxaa loo leeyahay axaadiidta soo socoto iyo kan ayaa la jamcinaya maxaa yaele nebiga waa la weydiiyey say naagta uga dahaaro qaadanay dhiigga xaydkaan marada uu gaaro markaasuu nebigu waxuu tilmaamay intay ciddida ku xogto biyo haddana ku fujiso biyo haddana ay raacsiiso su-aashaas marka waxay ahayd su-aal mas'alada ku saabsan xadiidkaas soo soco middanna hadda inay ku tukatay iyo inay dhahaa intan ku ekaysay dahaarada inay intaan daahirintu inay intan ku ekaysay iyo midna kuma cadda inay falkan samayso unbaa xadiidku uu sheegaya marka deliil ma noqonayso candhuufta marka in najaaso lagu zuulin karo meel marka hadday najaaso kaa gaarta candhuuftaasaa ugu tirto ma kaa baab najaastii weli meesha waa ku taalla sidaasuu tilmaamay ibnu rajab waxa uu yidhi alxadiidu fiihi jawaazu salaati fi tawbi aladii xaadat fiihi almar'atu idaa lam yakun fiihi najaasatun maradii ay ku xayshay haddaanay najaas ku oolin inay ku tukan karto wa qaala abuu cubayd wabnu lmundir abuu cubayd ibnulmundirna waxay yidhaahdeen buu yidhi wagayruhumaa iyo keyrkood ayb ayb xataa qaala xamaadun ilaa uu xamaad ka yidhi innamaa yaqsilu athawba min caraqi alxaa'idi almajuusu naagta marada ay xiratay oo dhididkeeda gaaray naagta xaydka qabto waxaa iska dhaqa buu yidhi majuustaa iska dhaqaan uu yidhi majuusta mar waxaas lama rabo tashadudka intaa tirada badan waxaa sax maaha haddii najaas ay jirtana hala iska nadiifi haddaan najaas jirin naagta xaa'idka dhididkeedu najaas ma ah nebigu waa la seexday mare ayuu la huuday timahay u shanlaysay waxaasoo dhan waa soo marnay baabu iibi lilmar'ati cinda gusliha min almaxiidi baabu iibi uduga cogownkiisa caddayntiisiibu u baab yahay lilmar'ati haweeneyda ay udug ismariso cinda guslihaa qubayskeeda agteeda min almaxiidi xaydka ay ka qubaysanayso agteeda kolkay xaydka ka qubaysanayso barafuun inay isticmaasho qaala xadaanaa marka barafuunku raaixada dhiigga iyo ayaa lagu baabi'inaya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cabdilwahaab wa huwa alxajabiyu abuu muxamed albasriyu iqatu min alcaashira alxajabiyu marka la yidhaha maxaa laga wadaa garan nisbadan macnaheed cabdullaahi bnu cabdilwahaab alxajabiyu qabiil magaciis miya maxay tahay kuwa kacbada waa nacam alxajabiyu waa dadka kacbada mas-uulka ka ahay oo kacbada markaa ka khidmay jiray ayb qoladaasaa markaa waxaa la yidhaha min xajabati ilkacba ayb qoladaan qoladaasu ninkan ka dhashay marka qaala xadaanaa xamaadu bnu zaydin can ayuuba wahuwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can xafsata qaala abuu cabdillaahi xafsa binti siriin qaala abu cabdillaahi bukhaari waxa uu yidhi aw hishaam bni xasaan can xafsata ayb ayuub aw hishaam ibni xasaan ayuub aw hishaam hishaam ibni xasaan alqarduusi ama alqurduusiyu hiqatu min ahbat innaasi fi bni siriin ayb wa fii riwaayatihi can alxasan wa cataa maqaalun can xafsata can ummi caiyata xafsana waa xafsata binti siriin can ummi caiyata can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaalat kunaa nunhaa umu cadiyana nusayba magaceeda la dhihi jiray kunaa nunhaa waxaana laga reebi jiray an nuxidda inaan basaasanno oon ashay saaranno calaa mayitin meyd korkiisa ama meyd dartiisa calaa mayitin fowqa alaain saddex maalmood ka badan ilaa calaa zawjin nin korkiis mooyaane inaan ku basaasanno arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban habeen walaa naktaxila wa allaa naktaxila inaanan indhakuulanin walaa natadayaba aanan barafuun ismarinin walaa nalbasa inaanan labisanin hawban maro ayb marada oo masbuuqan la rinjiyeeyey ilaa hawba casbin ayb maro dunteedu isu urursan tahay maahan waa darbun min buruudi ilyeman mare marka maryo yemanta laga keeni jiray oo dunteedu ay aada isugu dhadhow yahay isu dhadhowdahay oo qara leh ayb waqad rukhisa lanaa waana loo rugseeyey cinda duhri naagta asayda saaran markay xayd u ku dhaco iyo xaydka ka qubaysanayso waxay leedahay waqad rukhisa lanaa waxaana loo rugseeyey cinda duhri dahaaro qaadashada agteeda xaydka kolkay ka dahaaro qaadanaysa ida ibtasalat haddii ay qubaysatay ixdaanaa mideen min maxiidihaa ay ka qubaysanayso xaydkeeda fii nugdatin ayaa naloo rugseeyey gabal gabalka oo min kusti adfaarin adfaar buquurka la yidhaahdo yacnii kustigiisa ah marka kusti adfaarin wa kustu difaarin wa qustu adfaarin intaba waa la weriye kustiga iyo adfaarka laysku idaafeeye labaduna waa nooc buquurka ka mid a labadan laysku idaafeeye labadoodaba waa noo laba nooc oo anwaacda buquurka ka mid ayb buquurka marka midkan dabka iyo lagu rida ama la kulle uunsiga wax noocaasoo kale noqonayo ayb min kusti difaarinna muslimaa weriye taasaana fiican xagga macnaha oo haddii sidaa loo dhigo waxay noqonaysaa difaar waa cadan meel u dhow oo markaa qurba saaxili cadan cadan meel u dhow waayo oo laga keeni jiray barfu buquuradan marka meeshaas baa loo idaafayna marka macnahaas macno aan takalluf dhib lahayn amaa macnahan markaa dambe min kustin adfaarinna waa la dabdiyey min kustin waxaana loo ruqseeyey gobol min kustin buquurka noociisa noociisaas kustiga ama kustiga ah adfaarin ayaana loo ruqseeyey yacnii kaas isagana midkaas ciddiyaha shabaho ibnu xajar wuxuu leeyahay cidiya shakligiisu shakliga ciddida uu eg yahay waana bukuur marka dabka lagu rido laysku carfiyo lagu uunsado wa kunnaa nunhaa waxaana laga reebaya can itibaaci aljanaa'isi janaasada raacitaankeeda waana laga reebaya qaala warawaahu hishaam ibnu xasaan can xafsata can ummi catiyata can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam kan dambe marka sanadkan dambe isagoo mawsuula ayuu meel kale kitaabu dalaaq buu ku keeni doonaa riwaaya midkan dambe wa rawaahuba uu yidhi ayb waana tacliiq midkan dambe ayb ayb macalishaahidka marka tarjamada iyo xadiidku waa isdaboolayaeno markay ka qubaysanayso inay barafuun iyo udug ismarin karto baabu dalki lmar'ati nafsaha ida tadaharat min almaxiidi baabu bayaani xukmi dalki lmar'ati naagta rugitaankeeda ay rugayso xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu baab yahay nafsaha nafsadeeda ay rugayso ayb oo gacantii ay ku rugayso jirkeeda idaa tadaharad hadday dahaaro qaadanayso min almaxiidi xayd ay ka dahaaro qaadanayso wa kayfa taqtasilu siday u qubaysanayso wa ta'khudu ay qaadwaay qaadanaysaa firsatan gobol mumasakatan miski la miskiyeeyey gobol miski la geliyey suuf ah oo miski ama barafuun la geliyey ayb wa ta'khudu firsatan mumasaka laba macnaa ku jirta meeshaa mumasakatan la miskiyeeyey macno kalena waa jiraayo mumasakatan la qaatay ayb masaka fulaanun baa la dhahaya iyo amsaka waa isku mid yacnii mumasakatan la qaatay oo gacanta lagu soo qaatay culammada qaar badan saasay dhahayaan bal waxay leeyihiin mumasakatanta macnaha labaadaaba qasab ah maxaa yeele dadku ma wada heli jirin waagii hore miski inay helaan xaalkoodu waaba iska adkaa ciriiri noloshoodu waa iska waxay ahayd nolol aan wax badan aynan haysanin adduun fara badan marka naag walba waxayd markay ka qubaysana inay miski hesho bil walba waaba adkeyd bay leeyiin marka suuf lasoo qaatay umbaa la dhahayaa bay dhaheen hadday barafuun yani miski weysan laakiin anwaac kaloo barafuunay heli kartaa taasay isticmaalaysaa fatatabicu ahara addami way raacaysaa marka ahara addami ayay raacaysaa dhiigga raadkiisa meelihii dhiig uu ka soo baxay iyo ayay la raacraacaysaa marka barafuunkaas qaala xadaanaa yaxya ayb huwa yaxya bnu muusa albalkiyu ayb qaala xadaana bnu cuyaynata wahuwa sufyaan bnu cuyayna abu muxamed alhilaaliyu almakiyu can mansuur bni safiyata wa huwa mansuur bnu cabdiraxmaan bni طalxata bni اlxaarif alcabdariyu alcabdariyu nisbatan ilaa cabdidaar waa bani cabdidaar marka cabdigii iyo addaar ayaa waxaa laga sameeyaa naxti markaasa alcabdariyu ayaa l alxajabiyu cabdariyiinta iyagaa ahaa dadka xajabatulkacba iyagaa kacbada marka maamuli jiray ayb can ummihi can caaishata ayb hooyadii marka safiyata binti shayba can caaishata ana imra'atan haweeney sa'alat الnabiya sala اllahu alayh ali wsalam nebigay su-aashay can quslihaa qubayskeeda min almuxiidi xaydka ay ka qubaysatay weydiisay fa amarahaa wuxuu amray marka nebiga kayfa takhtasilu sida ay u qubaysanayso qaala waxa uu yidhi khudii qaado firsatan gabal min maskin harag ah min maskin haddii marka miimka la kordhigo min maskin gabal maqaar a qaado min miskin haddii la yidhaahdo gabal miski a qaado fatadaharii dahaaro qaado bihaa iyada ku dahaaro qaado qaalat kayfa atadaharu sidee baan ugu dahaaro qaadanayaa bay tiri markaa kayfa atadaharu seen ugu dahaaro qaadanayaa aan u dahaaro qaadanayaa qaala waxa uu yidhi tadaharii bihaa ku dahaaro qaada miskigaas qaalad waxay tihi kayfa rasuul allow see qaala waxauu yidhi subxaana allah nebigu markuu ayaaday tadaharii ku dahaaro qaada faijtadabtuhaa caaisha marka waxay tihi waan soo jiiday ilaya xaggaygaan u soo jiiday faqultu waxaan idhi tatabbacii bihaa ku raacraac oo miskigaa waxaad kula raacraacdaa ahara dami dhiigga meelaha raadkiisa iyo meelihii uu ka soo baxay kula raacraac marka subxaana allah nebigu wuxuu yidhi yacnii intaa markuu u sheegay si caama uu ugu sheegay haddana yacnii inay sii weydiiso wixiina ay iska yihiin wax marka yacnii afku ballaarinta aan ku fiicnayn ayaa marka subxaana allah xadiidka marka macnihii uu u tarjamay wa kayfa takhtasilu siday u qubaysanayso iyo miskiga waxa ay u qaadanayso iyo kulle sharaxa marka ibnu xajar wuxuu leeyay qaala annawawiyu waalmaqsuudu biisticmaali اطiibi dafcu raa'ixati اlkariihati weeyaan cala saxiixi diibka waxaa loo isticmaalaya raa'ixada in lagu zuuliyo wa qiila likownihi asraca ila alxabali waxaa kaloo la yidhi buu yidhi naagtu markay xaydka ka qubaysato hadday isticmaasho barafuunkaas iyo miskigaa ay isticmaasho isaga ayaa degdegnimo badan inay markaa uur iyo waxay qaado wax iska kolleya dadku un si iskaga maleeyeen ayb macnaha muuqdo waxaa weeyaan in raa'ixa laga rabo unbis ayb taasaana xoog badan buu yidhi marka ibnu alimaamu nawowi xakaahu lmaawardiyu qaala facala alawali infaqadat ilmiska qowlka hore haddaan qaban haddii miskiga ay weyso istacmalat maa yukhlifu fii diibi riix barafuun kale ha iska isticmaasho ilaa awalba raa'ixa lagu zuulinaye wa cala ahaaniina maa yaquumu maqaamahu fii israaci alculuuqi ayb wadacafa anawawiyu aaniya imaam nawowi warkan dambe waa daciifiyey war iska ra'yi iskaga badan wa qaala low kaana saxiixan lakhtasat bihi musawajatu macno kaloo keenayimaam nawowi haddii arrintu uurow dadejiyaa ee ay tahay nebiga kuwa naagaha kuwa la qabo keliya u dhehi lahaa marka isticmaala miskiga naagoo dhan maadaama la yidhi tan aan la qabin marka ma uur baa kasoo degdegaya iyada waa may waa daciif wey marka qaala wa ilaaqu laxaadiidi yarudduhu axaadiid ilaaqeedana wuu radinaya arrintaa wsawaabu ana dalika mustaxabun likulli muqtasilatin min xaydin aw nifaasin ayaa loo sunneeyaa wayukrahu tarkuhu lilqaadirati naagta awoodaysana inay ka tagto waa la kahdaa buuli ayb fain lam tajid miskan fadiiban hadday miski weysana diib barafuun kale fain lam tajid haddaanay helin famusiilan ka tiini wax un raa'ixada markaa urka zuuliya sida dhooba iyo wax la mido wa ilaa falmaa u kaafin haddii kale biyaa isaga filan ayb macnahaasaa marka ibnu xajar u sheegay subxaana allahna waxau riwaayo kale waxay leedahay istaxyii istaxyaa wa acrada istaxyaa nebigu waa xishooday waa acrada waana ka jeestay ayb xadiidka marka fawaaidba ahara dami meeshaas ahna qaala nawawiyu almuraadu bihi cinda alculamaai alfarj meeshaa la sheegayo marka la marinayo waa farji akaru ahlilcilmi siday qalan ibnu xajar wuxuu yidhi wafii hada alxadiidi min alfawaa'idi xadiidkan waxaa ku jira oo fawaa'id ah altasbiixu cinda tacajub qofku markuu yaabo inuu subxaana allah dhaho wa macnaahu hunaa kayfa yakfaa hada aldaahiru alladii laa yaxtaaju fii fahmihi ilaa fikri say kaaga qarsoontay arrintan oo aan faker badanba u baahnayn ayb wa fiihi istixbaabu alkinaayaati fii ma yatacallaqu bilcawraat waxyaabaha cawraadka ku tacalluqa sarbeebtaa ku fiican wa fiihi su'aalu lmar'ati alcaalima can axwaaliha allatii yuxtashamu minha waxaa kaloo laga qaadanaya naagtu inay weydiiso caalimka waxyaabaha laga xishoodo haddii ay xuguna uga xiran yihin walihaada kaanat caaishatu taquulu fii nisaa'i alansaar sidaa darteed caaisho waxay dhihi jirtay ansaarta naagahooda lam yamnachunna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin xishoodka kama celinin inay diinkooda fahmaan wa fiihi aliktifaau biltacriidi waalishaarati fi lumuuri almustahjanati arrimaha afka aan u fiicnayn in ishaare iyo tilmaaniya looga kaaftoomi karo wa takriiru ljawaabi liifhaami saa'il jawaabta in lagu celceli karo si uu u fahmo qofka wax weydiiyey fahamsiintiisa wainamaa kararahu maca kowniha lam tafhamhu awalan lianna aljawaaba bihi yuuqadu min icraadihi biwajhihi wuxuu ugu celceliyey jawaabtii hore waxay tahay wejiga uu ka dadbay iyo jeesashada uu ka jeestay ayay ku fahmi kartaa meesha ay marmarinaysa nebiga maadaama uu xishooday uu jeestay xishoodku qariino wuxuu noqonayaa marka meesha inay ku dhaqdan la rabo faktafaa bilisaani alxaali can lisaani lmaqaali marka lisaanulxaalkiibuu ku kaaftoomay lisaanulmaqaalka uga kaaftoomay wa fahimat caaishatu radia allaahu canha caaishana waa fahamtay daalika kaagaas canhu nebigay ka fahamtay fatawallat tacliimahaa iyadaa marka tawallisay naagtan waxbarideeda wa bawaba calayhi almusanifu fi lictisaam kitaabu lictisaam oo juska labiyo tobnaad ah oo juska saddexiyo tobnaad ah waxa ay ku baabaystay ibnu xajar alaxkaamu alatii tucrafu biddalaa'il axkaamta qaraa-inta iyo dalaa-isha lagu fahmo ayuu xadiidkan baab uga dhigtay ayb fiqiga bukhaari balfiirin maadaama ictisaam kitaabulictisaam uu joogo axkaamta qaraa-inta iyo dalaa-isha ay kaaga filan tahay ayuu xadiidkan marka ku hoos qortay anaga feerino waxaa u nooga soo baxaayo dahaaro inuu ku tacalluqo bis marka isagu laakiin xadiid dahaaro ku tacalluqo ayuu meelo fara badan gelgelina fahmkiisa iyo lidiqati fahmihi ayb ayb wa fiihi tafsiiru kalaami alcaalimi bixadratihi liman khafiya calayhi idaa carafa ana dalika yucjibu masalo kale marka waa maxay ninka caalimka hortiisa warkiisa in lagu fasiri karo oo rasuulkii baa hadlay caaisha waa fasiraya marka warka rasuulka haddii marka hadalka rasuulka arrinkaa yacni haddii uu cajab gelinayo wa fiihi alakhdu cani ilmafduuli bixadrati alfaadil waxaa kaloo laga qaadanaa qofkii fadliga badnaayo joogo kii laga fadli badnaayo wax laga qaadan karo rasuulkiioo joogo hadda naagtan aad ugama aynan fahmin caaishaa fahamsiisay oo ka qaadatay marka nacam taasu marka ka wada wa fiihi sixatu alcardi cala almuxadidi idaa aqarahu walow lam yaqul caqibahu nacam waxaa kaloo laga qaadana xadiidka ku jirta buu leeyahy cardiga ansixitaankiisa qofka muxadidka loo yani xadiidka lagu kor akriyo haddii uu qiro oo uunan nacam inuu dhahaa inaanay shardi ahayn waannahu laa yushtaradu fii sixati taxamuli fahmu saamici lijamiici maa yasmachu yani qofka wax maqlaayo inuu waxa uu maqlo dhan u wada fahmo looma shardiyo hadduu xifdiyo waa kasoo guurin karaa qofkan wa fiihi rifqu bilmutacalimi wa iqaamatu alcudri liman laa yafham xadiidka waxaa kaloo kusugan ninka waxbarana in loo dhimriyo cudurdaarna in la siiyo qofkaan wax fahmayn wa fiihi ana almara maluubun bisatri cuyuubihi ana almara wa fiihi ana almara matluubun bisatri cuyuubihi waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya buu yihi qofku inay yacni ay ana almara matluubun qofka inuu matluub ku yahay inuu cuyuubtiis asturo wain kaanat mima jubila calayha min jihati amri almar'ati bitatayubi liisaalati raa'ixati alkarihati xataa arrin jibilli oo khilqi ah in ceebtaada haddii u ceeb iyo nuqsaan uu yahay in la asturo maxaa yeeley xaydkii raa'ixadii marka hoostaas ka soo baxaysay hal barafuun hala mariyaan ceebtii marka jibilliga ahayd in la asturo oo waxaan u jeedaa markaa yani u qariyo qofkii wa fiihi xusnu khuluqihi sala allahu calayh ali wasalam nabiga dabci wanaagiisa wa cadiimu xilmihi wa xayaa'ihi dulqaadkiisa iyo xishoodkiisa weynaantiisa zaadahu llahu sharafan baabu qasli lmaxiidi xaydkii dhaqidiisa xubun ku soo aroora caddayntiisii u baab yahay qaala xadaanaa muslimun wahuwa muslim bnu ibraahim alfaraahiidiyu qال xdثna وhayb qال xdثna maنsوuب can أmihi can caaئiشhaةa أna امرأaة maنsوuب can أmihi marka waa صaفية بنت shayba can caaishata ana imra'atan haweeney min alansaari qaalat lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam waxay ku tidhi kayfa aqtasilu seen u qubaysanayaa min almaxiid uga mayranayaa qaala waxauu yidhi khudii qaado firsatan gabal mumasakatan miski la mariyey fatawada-ii alaaan saddex jeer ku dhaqo uma ina nabiya sal l salama istaxyaa nebigu waa xishooday fa acrada biwajhi wejigiisii buu jeediyey ow qaala tawada-ii bihaa ku weyse qaado yacni ku ku dhaqo fa akhadtuhaa waan qaatay fajadabtuhaa waan soo jiiday bay tiri caaisha fa akhbartuhaa waan u sheegay bimaa yuriidu nabiyu sala allahu calayh ali wasalam waxa nebigu ou rabo ayaan u sheegay saddex axkaam baa ku jirta marka baabkan iyo kii ka horreeyey kan koowaad waxaa weeyaan dalku lmar'ati nafsaha cinda qasli ilxayd xaydku markay dhaqayso naagtu inay jirkeeda marmariso wathaani akhduhaa alfirsata almumasaka gabal suufa inay qaadato oo miski la mariyey weliba wathaalisu xuunka saddexaadna sifatu gusli ilxayd xaydka sida looga qubaysanayo intaas baa marka ku jirta baabu imtishaati almar'ati cinda gusliha min almaxiidi baabu bayaani xukmi imtishaati almar'ati haweeneyda shanlaysashadeeda caddaynteedii buu u baabaya cinda guslihaa qubayskeeda agtiisa min almaxiidi ay ka qubaysato timihiina marka inay shanlayso qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa ibraahimu qaala xadaana bnu shihaab can curwata ana caaishata qaalat ahlaltu maca rasuuli illahi sal ly slam nabiga ayaan la xirtay xajkii fii xajati alwadaac fa kuntu waxaan ahaa miman tamataca dadkii tamatucay walam yasuqi ilhadya hadyigiina aan kaxaynin dadkii aan xoolo kaxaynin oon madiine xoolo ka kaxaynin ayaan ka mid ahaayo tamatucay fa zacamat waxay sheegatay marka annahaa xaadad caaisha waxay sheegtay zacama hadda hunaa madiyat waxaa la yidhaha zacama waa madiyat lkadib waxaasaa loo isticmaala laakiin hadda waxaa laga akhbara mararka qaar inaan saa loo isticmaalinna waa dhacda ayb fa zacamad waxay sheegtay baa la dhahaya annahaa xaadad inay hayshay walam tadhur aynana daahir noqonin xataa dakhalat intay ka gashay ay ka soo gashay leylatu carafa habeenkii carafa ilaa laga soo gaaray inaynan daahir noqonin cumradeedii marka dawaaf male waa u dhammaatay cumradeedii fa qaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow haadihi tani leylatu lcarafa carafa habeen leylatu carafata carafa habeenkeedii wa inamaa kuntu waxaan ahaa anigana tamatactu bicumratin cumro inaan ku tamatucay faqaala lahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi inqudii ra'saki madaxaaga fur wamtashidii shallayso ayb wamsikii can cumratiki cumradaadiina ka joog ayb waamsikii can cumratiki ka afhayso ka joog cumradaada cumradii marka ka joog iska dhaaf madaxaagii furfur timihii shallayso fa facaltu sidaa baan yeelay bay tiri marka wixii ku tacalluqa xaj iyo axkaamtiisa kitaabulxaj aan u deynayna falamaa qadaytu markaan dhammaystay alxaja xajkii amara cabdiraxmaan ayuu amray leylata alxasbati habeenkii muxasab la degaayey habeenka markaa saddex iyo tobankii markuu nebiga kasoo habeenka afariyo tobnaadu fa acmaranii wou i cumraysiiyey mina tanciimi buu iga cumraysiiyey makaana cumratii cumradeyda booskeeda allatii nasagtu aan aniga markaa yacnii xirtay oo aan ku soo camal falay iyada marka sidaanay leedahay laakiin waxaa imaan doonta kitaabulxaj dawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna safa waalmarwa iyo sacuki fii xajiki wa cumratiki dawaafkan aada dawaaftay yowmulcaashirka beytka sacyigan aada samaysay iyo cumradaadii iyo xajkaagiiba kugu filan uu yiri nebiga sal l slam ee middaan dambe marka maxay ahayd qalbigeeda unbuu isaga wanaajinayo iyadaa waxay tiri dadkuna cumro gaara iyo xaj gaara miyay la tegaayaan anna xaj keliya miyaan la tegaa bay istiri xogaa qalbigeeda waxay ku niyad samayd inay cumro kale samayso waa ugu niyad sameeyey nebiga sal l slam ee cumradeedii kan wuxuu ugu dhex jiray qaarinad bay noqotay kitaabulxaj baana ku sheegi doona insha allahu tacaala ayb macalushaahidka meeshan laakiin waxay tahay inay shallaysato oo nebigu wuxuu yihi wamtashiqii ayb qubayskan masaa qubays xayd ah marka qubayskan marka qubayska ixraamka ayuu u eegyahay quslulixraam maxaa yeele markaas la baxaayo iyada oo ay leedahay habeenkii carafaa la jooga caawa oo cumro dambe iima suurtagal oo berri waa sagaalaad ayay noqonaysaa seen yeelaa markaasuu nebigu wuxuu leeyahy xaj xarmo oo xajkii markaa ku dhawaaq xajii cumro ku dhawaaq taadii horena ka tag qubayskanna la imaam qubayskan marka ibnulqayim tahdiibu sunanka iyo sida uu sheego qubayskan qubays ay xayd ka dhaqanaysa maa weli lama gaarin xaydkeedu inay waktigii ay ka dhaqanaysa maba la joogaba markaan oo markaa mar weli xayd uu haayo waa guslulixraam bukhaarina marka wuxuu u deliishanaya haddii guslulixraam la yidhi timaha furfurfurfur ee shanlo madaxaaga mariyo shanlaysa haddii la yidhi guslulixraam xaydkiio waajiboo ka weyn min baabi owlaada malafaa marka meeshaas macnahaasaa marka meesha ku jira mas'alo kalena marka waa laga qaataa meeshan unqudii ra'saki naagta xaydka ka dhaqanayso maqubma timaha inay furfurto miyaa qasaba jumhuurulculamaa waxay leeyihin qasab ma aha inay furfurto oo waxaa ku filan biyaha haddayba gaarayaan hoosta ay tegaayaan inay furfurtaa qasab maa koray uga shubaysaa hadday gaarayaan biyaha hoosta haddaynan gaaraynin lak waa la furfuraa halkan marka laakiin waxaa ku cad ama ha gaaraan ama yaynan gaarin in la furfuraayo ayb haddii qubayskii sunnada ahay loo furfurayna kii waajibka waa ka owleysan yahay binaan calaa daalika marka culamada qaar baa waxay qabaan bukhaarina uu la qabaa inay furfurayso xadiid muslim ku soo arooro min xadiid ummi salamaa jira oo ay tidhi waxay tidhi yaa rasuula allah inii imra'atun ashuddu dafra ra'sii afa anquduhu ligusli ljanaabati anee naag waxaan ahay timaheedu ay tidcan yihiin ma u furfurayaa janaabada markaan ka mayranayo qaala laa buu yidhi maya jumhuur tuganay deliishadeen qusluljanaabe oo waajibaa nebigu yidhi laa ma u furfuraysa ayb rawaahu muslimun riwaaya marka muslim oo werinayo waxay leedahay afa anquduhu ligusli ljanaabati lilxaydati waljanaabati riwaayad xaydka ku daraysaa jirto riwaayadaa xaydka ku daraysana waa riwaaya shaadi lafdiga alxayda waa lafdi shaad ah waa ibnulqayim tahdiibu sunanka ayuu ku baxiyey abu daawuud ayb si fiican buuna weliba baxi dheer buu masaladan baxiyey alimaam ibnulqayim halkaasaa loogu noqonaya ayb xaydada marka waxay ku tahay shaad nacam shaaday ku tahay hadday marka shaad ku noqotay xaydadii wuxuu leeyahay marka ibnulqayim isaga marka imaam axmed saddex qowl buu leeyahay janaabadaiyo xaydkoo la kala saaro xaydkii in la yidhaahdo waa waajib janaabaduna waajib kuma aha iyo riwaayaad kaleu leeyahay haddii marka middan la furfuray xayd in loo furfurana min baabi owlaa waayuu dhahayaan masalada laakiin jumhuurku waxay qabaan haddii hoos ay tegaayaan furfur looga janaaba ee xayd labadaba ahlu cilmiga qaar ka mida muxadisiintuna waxay leeyihiin xaydku waa u furfuray janaabadana maya sababtuna waxay leeyihin janaabadu inay soo noqnoqotaa la arkaa xaydku laakiin bishiiba mar walba culaysaa ku jira marka janaabada haw furfurta haddii mar walba la yidhaaha aduu marka meeshaas baxtigaas halkaasaa u raadin wuxuu leeyay marka waidaa habata ana guslaha idaaka kaana lilixraami istufiida macna tarjamati min daliili lkhiaabi daliilu lkhiaab ayaa lagaga faa'iidaysanaa buuli liannahu إida jaaza halimtishaadu fii gusli الإxraam wahuwa manduubun kaana jawaasuhu ligusli اlmaxiidi wahuwa waajibun owlaa owla ahaana marka loo qaadanaya xukunka bukhaari oo uga qaadanaya baabu naqdi اlmarأati shacrahaa cinda gasli اlmaxiidi baabu naqdi اlmarأati haweenayda burinteeda xukunkai caddayntiisiibu u baabaya shacrahaa tinteeda ay furfurto cinda gusli اlmaxiidi xaydka ka qubaysashadiisa agteeda qaala xadaثna cubayd bnu ismaaciil qaala xadaثna abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can abihi can caaئiشhaةa qaalat kharajnaa waanu tagnay muwaafiina ayb lihilaali dilxija muwaafiina inagoo markaa gaarayno waafaqayno oo qaabilayna lihilaali dilxija dilxijo bisheeda faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam man axaba qofkii jeclaysta an yuhilla inuu xarmado bicumratin cumro falyuhlil ha xarmado ha ku sawdeeyo fainii lowlaa anii fa innii aniga lowlaa haddii lala-ya annii ahdaytu inaan hadyi soo kaxeeye la ahlaltu bicumratin cumro ayaan ku dhawaaqi lahaa fa ahalla bacduhum qaarkood bicumratin ayuu ku dhawaaqay wa ahalla bacduhumna bixajin wa kuntu waxaan ahaa bay tihi caa-isha ana aniga miman ahalla bicumratin cumrada kuwii ku dhawaaqay fa adrakanii yowmu carafa ayaa i haleelay waana xaa'idun anu xaa'id ah fashakowtu ila nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayaan uga cawday arrintaan u sheegay faqaala waxau yidhi dacii cumrataki cumradaada iskaga tag wanqudii ra'saki madaxaaga furfur wamtashidii shallayso wa ahillii bixajin xajna ku dhawaaq fafacaltu waan yeelay xataa idaa kaana leylatu lxasbati markay ahayd habeenkii muxasab habeenkii afariyo tobnaadkii waaye arsala macii akhii walaalkaybu ila dira cabdiraxmaan ibni abi bakrin fakharajtu ila tanciimi baan u baxay faahlaltu bicumratin baan ku dhawaaqay makaana cumratii cumradeyda booskeeda qaala hishaamun walam yakun fii shayin waxna ma ahaanin min daalika kaagaasina hadyun hadyi wax hadyi ah arrinkaa kama ahaanin walaa sawmunna ma ahaanin walaa sadaqatunna ma ahaanin hadyigay ku tacalluqay masaaisha xajka ee cumrada xaggaas dhammaan u celinayna insha allahu tacala ayb marka laakiin furfurkaani ma waajib ba mase waa sunna akaru ahlilcilmi sunna inuu badan yihiinoo furfur la-aantuna ay bannaan tahay haddii biyuhu ay gaaraan hoos ayb wadaahiru lxadiidi alwujuubu wabihi qaala alxasan wadaawuus fi lxaa'idi duuna aljunub waa ka aqwaasha wabihi qaala axmeduna sidaa buu yidhi warajaxa jamaacatu min asxaabihina annahu lilistixbaabi bay rajaxeen fiihimaa labadaba janaabada iyo xaajka qaala ibnu qudaama ibnu qudaama waxau yidhi walaa aclamu axadan qaala biwujuubihi fiihimaa ilaa maa ruwiya can cabdillahi bni camrin ma ahni qultu wa huwa fii muslimin canhu isaguna muslim baa weriye cabdullahi bni camrin alcaas wa fiihina waxaa ku jirta inkaaru caaishata calayhi alamra bidaalika arrinkaa uu amri jiray caaishaa ku qabsatay cabdullahi bni cumar laftirkiisa oo maxay ku tirina cabdullaahi bni cumar naagaha ha amro inay tinta iska xeeraanay tintana iska xeera ha dhaho saasay ku tirin waa diiday marka caaisha wastad markaa waxa uu yidhi laakin laysa fiihi tasriixun biannahu kaana yuujibuhu saasoo ay tahayna inuu waajibinaayo ma cadda wa qaala nawowiyu imaamu nawowi waxau yidhi xakaahu asxaabunaa can innakhaciyi bay ka sheegeen wastadalla ljumhuuru calaa cadami lwujuub bixadiidi ummi salamay u deliishadeen qaalat yaa rasuula allah inii imra'atun ashuddu dafra ra'sii afa anquduhu ligusli ljanaabati qaala laa rawaahu muslim wafii riwaayati lahu lilxaydati waljanaabati waxamalu lamra fii xadiidi ilbaabi cala alistixbaab kanna waxay dhaheen waa istixbaab kaasna waa kii jawaaska tusaayay axaadiidka saasaa marka loo jamcinayo ayb jamcun bayna ariwaayatayni ow yujmacu bitafsiili bayna man laa yasilu lmaau ilayha ilaa binaqdi fayalzamu wailaa falaa ama waxaa lagu kala xambaarayaa naqdiga waxaa iskale qofka biyuhu biyaha aynan gaaraynin hoosta furiduu leeyahay waajib ku ah ka kalena mustaxaba ayb wabilahi towfiiq sal alla sala ala nabiyina mxamed